raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alih saxbi wasalim saaka waxaan isugu kin yeernay qoladiina saxaafadda idaacooyinka fur ka hadlaa waxay sheegeen in garoonka gaakacyo la qabsaday waxaan caddaynaynaa maanta oo bisha sideedaad tahay lix inaan waxaas la sheegay oo la baahiyey oo idaacooyinka koonfur ay baahiyeen iyo webseedyaduba inaan waxba ka jirinin anugu waxaan ahay maamulihii garoonka diyaaradaha gaalkacyo saciid cabdiraxmaan iyo yuusuf dhegaweyne ninka neenaasaas leh arrintaas waxba kama jiraanin waxaan idiin caddaynaynaa arrintaas inaysan waxba ka jirinin ciidamo qabsada aysan jirinin cid ku soo duushay aysan jirinin nabad yahay shaqaynayo garoonkii saakad ay ka degeen anken waxyaalaha ay dhibtaa oo aad iyo aad u foolxun oo qofku uu ku fashilmayo waxaa ka mid a waxayna wax diyaaradaha kasoo dega ma jiraanin diyaaradda ugu horreysay waxay ka soo duushay garoonka weyn ee internationaalka ee kenya ku yaallo la yidhaahdo wilson bay ka soo duushay saaka lixdii bay degtay halkan waxaa ku xigay diyaarad muqdisho laba diyaaradood muqdisho ka soo duulay diyaaradda la yihahda mudan iyo diyaaradda la yihahda freedom labaduba midna nairobi ba ka timid muqdisho soo madhay midna toos bay nairobi waxay uga timid muqdisho haatanna kuwa hor laa imaanayo soo degaya marka waxaa soomaali ku maamaadaa wax la cayrsho waxa ugu gaabiya beenta waxaan leenahay marka ka waantooba beenta si adduunkana aad u noqotaan wariyaal hadal saxa sheega oo runa oo laydinkaga qaato wararka soomaaliya gudaheedana idin ugu ceeboobin barkee meelba waxaa taalla meelba waxaa yaalla warfaafin baa taalla wabseedyaa yaalla daacooyin baa yaalla ereygaa maanta sheegtay waa lagaa daba odhanayaa inaad been tahay baa la caddaynaya marka ereygaas marka ceeb bayda ku tahay weliba dad madaxa baa tihimiin markasta waxaa tiraada xaquuqda haddii wariyayaasha meel looga dhacay haddii wariyayaasha maanta beenta sheegay idinkaa ina su-aalayaa maxaa ku jidoobay garoonka gaalkacyo waa garoon diyaaradeed oo soomaaliya leedahay oo soomaaliya ku yaalla puntland gacanta ku haysta puntland maamusha ma aha garoon meel kale iyo dal kale ku yaalla ninka marka maanta caddaynaya oo ku dhawaaqay oo meel walba ka tuuray in garoonka gaalkacyo la qabsa yaa qabsaday waa qoladee qolada qabsatay bal noo sheeg qolada qabsatay qolada qabsatay waxaa laydinka rabaa in aad idinku dib ugu noqotaaninoo taliyaashoodii iyo xeryahay joogeen iyo meeshay ka yimaadeen iyo cidda xukuntay iyo cidda amarkaa bixisa iyo inaad haddii la kuuriya dib ugu noqotaan mar labaad aad intaa qodheer fala qodhaan inay been tahay arrintaas sidaas baan leenahay qoliyaha maanta wararkan sii daaya oo koonfurta soomaaliya idaacadeen ku yaalla anigu ma rabo inaan idiin gefo laakiin warkiina beenta aad buu u tira badan yahay ceeb bayna idinku tahay inaad laydin dhegaysto dadka dhagaha u raaraciyo oo aad tihiin idaacooyin tihimiin aad iyo aad baan uga xumaa inaad wararkaas aad sii daysaaneen wixii su-aala telefonkayga waa taqaaniin waa su-aali ka dhaanin waa idin furantay meel kasta oo idaca soomaaliya ku taallo telefoonkayga weye qof kasta waa iga soo wici karaa qof kasta oo idaacad soomaaliyeed ku shaqeeya ama website soomaliyeed ku shaqeeya oo xalaala ay soo waca aniga toddobaatan iyo sagaal siddeed iyo toban siddeetan iyo toddoba wey inaan waxba ka jirin baan idiin caddaynaya aad iyo aad baa umahadsantihiin wixii su-aala oo aad iga weydiinaysa arrimahaas waa idin furiyo wariya
waxaa la yidhi ciidamo ka tirsan dowladda federaalka a qabsaday arrintaas oo ay qoreen websayteka jurnal iyo idaacadda gurjod iyo muqdisho marka ma waxaa jirta cabsi laga qabo oo idiin dhexaysa dowladda federaalka ama cadaawada idin dhexaysa ciidankeeda iyo ama dowladda iyo waxaa loo wanaayay federaalku inay puntland ka mid tahay golayaasheeda ku jiro airboortkana airboor soomaaliyeed yahay maxaa abxaanka arrintaas
horta su-aashaas waxay ku fiicnaan lahaayeen nimanka warkaa qoray websiteka jowhar oo qoray in la su-aal ku fiicnaan laakiin ciidan soomaaliyeed oo qabsaday ma jiro hadda ciidan somaaliya waa joogaado ciidanka ciidanka puntland baa jooga oo garoonka weliga ka shoogi jiray oo ka shaqayn jiray taas waa taas midda kale dowladda federaalka anag dowladda federaalkan ka midna laakiin dowlad goboleed puntland la yidhahda baanu maamulka iyaga hoosaadka iyagan waa noo gaar siyaasadda guud oo fareenka guud ee soomaaliya baa naga dhexaysa laakiin wixii qorshaa oo nidaama oo wax u gaara puntland puntlandina hadda madaxweynaheedii iyo wasiirada qayb ka mida iyo wefdi dhan ay leedahay baa wax fadhiya muqdisho oo arrimaha soomaaliya u fadhiya wax dhibaataa oo ka jira ma jiraanin dowladda federaalkana waxaan qabnaa ama cad ama adduunka oo ogyahay soomaaliya og tahay puntland ina dhashay inay puntland dhashay oo aasaastay oo ka shaqaysay oo muddo ka shaqaynaysay oo hadda ka shaqayso oo mar walbaba tasiilaadka dowladda federaalka ku soconayso iyo maskaxda ku socoto iyo haddii aan ka leeyahay fakarka ku socoto puntland inay ka tahay lambar one taasna maraati ma doonto waa idinka maraati ka ah xilligii ay puntland isu taagtay oo dhaqaalaheeda ku bixisay oo xoogga ciidamadeeda ku bixisay oo maskaxdeeda ku bixisay oo madaxdeedii ugu sarreysay aastay dowladda federaalka waad garanaysaane marka taas waxba kama jiraanin waxa noo dhexeeya dowladda federaalka oo cadowtinimo ah ma jiraanin annagaa dowladda federaalka ka tirsan annagaa ka tirsan marka taasna waa sidaas aan ka leedahay